hooyadii markay dhimatay gadaasheed jaddu waa awoogii cabdilmualib wa kaana abuha cabdilmualib yuxibuhu ma jecel akara si ka badan min xubbihi liwlaadi awlaadiisa si uu jecel yahay si ka badan buu jeclaa walamaa balaga markuu gaadhay cumru da'diisu sala allahu alayhi wasalam amaaniya sanawaatin sideed sanadood markuu gaadhayna maata jaddu awogii waa dhintay bacda an kafalahu markuu kafaala qaaday ee uu gacanta ku hayay sanatayn laba sanadood markuu maamulaayo wa bacda wafaati jaddihi markii awogii dhintay kafalahu waxaa gacanta ku qabtay oo kafaala qaadoo maamulayay camu adeerkii abutaalib wa kaana wuxuu ahaa faqiira mid faqiira oo aan xoolo badnayn oo cayr ayuu ahaa fawasaca allahu ilaahay wuxuu u waasiciyey risqa waasaaqi wa kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu alay wasalam fii muddati muddadii kafaalati camihi adeerkii gacanta ku hayay qaanican mid ku qanacsan oo ku qalbi degan bimaa qasamahu allahu wixii ilaahay u qaybiyey ee wayasara lahu alla u fugeydiyey wixii alla u fugeydiyey qayb u helay isagii adeerkiiba uu ku ganacsana boqolka boqol dhacdada kale waa dhacda tii hore un dabagelaysa markuu la wareeyey cabdulmutalib oo xilligaaba ayni weyn joogay ayaa la wareeyay tarbiyadii wiilka yaree awowga u yahay deeta wuxuu jeedaa si aad iyo aada uga yaab leh oo carruurtiisa isaga ka soo gooday uu ka jeclaa iyadoo marka horeba awowgu uu carruurta aada u jecel yahay oo la yidhaahdaba kuwuu dhale wuxuu ka jecelyay ee kuwa ay sii dhaleen ayuu isna si aad iyo aada u laxaad badan ayuu u jeclaa xawaaisku waxay soo wariyaan laba xaalo laba dhacdo oo ay u daliishanayaan sida uu awowgani ilmihiisa yar ee inankiisii ka dhintay uu jeclaa riwaayada hore waxay tidhaahdaa abu cabdilmutalib oo weyn oo cayni ah oo qurayshna ugu cumri weyn uguna qadar weyna ugu khabrad badnaay oo ay aada u qadariyaan ayaa waxaa loo dhihi jiray firaash kacbada dhinaceeda firaashkaas ugu fadhihi jiray isagu waayo odaygii wuxuu ahaa maka dadka kale ee haddii waaweeye haddii areeriinba way dhinac fadhiisan jireen firaashkana cidinbay u dhawaan jiray gaar ahaan inamadiisa waa ag fadhiisan jireen oo sagaal ahaa cabdullah rasuulka haddii oo dhintay mooyaane sagaal kale oo dhinac fadhiisan jireen markaasuu yimaadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yar oo markaa toddoba jir ilaa sideed jira aan sideed weliba guursamin oo ordaya ayaa yimaada taasa xasan ka joojiya xasan ka joojiya firaashkii u taabanin ama uu gaadhoo ku fadhiisanin ayuu isku soo qaadaa dhag u dhigi waaya cabdilmutalibna wuxuu intuu noola caddeeyo ayaa wuxuu laha dacuu ibnii haada fa ina lahu la sha'na war wiilkan daaya ile war weyn buu yeelan doonaa war weyn oo wuxuu halkaa kala soo baxaya ilmaha yaree maanta aynigaas ee xaggaa duba iska fadhiisan waaye ama carraa la ciyaari waaye ee bartaasu soo gaadaya hamigaa iyo halkaa u hayo iyo qaabka u dhammayo ayaa wuxuu ka saadaaniyey inuu wax weyn yeelan doono tasaa firaashkii uu ku fadhiisan jiray halkaa ayuu u dayn jiray iyadoo odayaashii iyo dadkii guurjidaaba ay dhulka fadhiyaan qisaas waxay tilmaamaysaa siduu u qiimeynaya awowgu ilmaha yaray oo awowga u yahay qiso kaloo yana ay soo wariyeen culamaa alxadiis oo inooda xoojiya sanadkeeda waxaa leeyihi cabdilmutalib muu diri jirin muu diri jirin ilmaha yaroo awowga u yahay meel magaalo ka baxsan maadaama uu yar yahay iyo jeclaanta u jeceliyey laakiin maalmaha maalin ka mida maalmaha ayuu u diray halo halo lumay orada meelaalka soo eg welibana waxay odhan jireen marmar kala dirana waauu soo helay ilahay waa ku guuleeyaa oo wixii loo diraba wuu soo heli jiray maalintaa loo diray halaha ayuu hore u raayay aad buu u raagay abu daalibintuu aada u naxay aninaada cabdilmutalib intuu aada u naxay ayaa wuxuu ku dawaafayay kacbada markaasuu laha rabbi rudda raakibii muxammadan ruddahu lii wasnac cindii yadan ayuu dhahdaa ilahay waxay ii soo celisaa raakibii muxammadan ilmahayga raakibka aha macno waxa weeyaan fardafuulka noqon doono insha allah wuxuu ga jeedaa saanaal waayo waa ilmo yar hawma fuuli karo faras iyo qowr doonama fuuli kareen wuxuu ga jeedaa ilmaha alla subxaana wa tacaala haydaayo oo raakib hay gaadhee ilahay ii soo celi maanta ii socday buu dhahaa markii dambe rasuulku waa halii wada uu yimi markaasuu yidhi yaa bunaya maanta waxaad ii murma gelisay sida hooyada gobolka adigu muraamadilaacdo ee ad ii muraamadilaacisay ama aad iiga dhexisay deetana saasuu dabeetana laabtuu ku dhijiray waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan kalgacalka iyo jeclaanta iyo qadarinta iyo naxariista uu hayay awowgu ilmihiisa laakiin waxaa laga hadlay naxariistii iyo jeclaantii iyo koolkoolintuu aada u koolkoolinayay may sii dheeraanin laba sano umay dhaafin isagoo sideed jira ayaa cabdilmutalib dhintii alla u timi isna waa geeriyooday wuxuu qofku isweydiin karaa intan oo dhacdo maxay rasuulku ugu dhacayeen sala allahu calayh wasalam miyaa ma ahayn kii ilaahay dad ugu jeclaa ilaahay inuu ka qadiyo inuu aabiiba arko oo aanu daba saarin hooyadii isagoo lix jira oo aad iyo aada ugu baahan oo aan ka maarmin iyadoo hooyada loo maarmin isagoo weli caleego aada u yar ayaa haddana ilaahay ka qaatay cabdilmutalib iyo awowga markaas la qabsanayaana haddana ilaahay baa dhaafiyey subxaanau wa tacaala waa maxay ujeeddadu maxay tahay culimadu waxay kala soo baxaan ujeeddooyin qaali ah gaar ahaan marka la eego aabihii iyo hooyadiiba daayar bay ku dhinteen aabihii culimadu qaar waxay leeyihin sideed iyo toban seen soo marnay ama afar iyo labaatan jir hooyadiina waxaa lagu tilmaamaa koob iyo labaatan ama ilaa saddex iyo labaatan lama warayna waa qiyaas la yaab leh saddex iyo labaatan koob iyo labaatan labadaba iyadoo ilmaheeduna markaa uu jiro lix jiro dacdaaya ay ku dhinteen oo dad cudur may ahaano cudur u dhintay maya wax ku yimi mooyaane oo wala mooyaane cudurha lagu yaqaanay oo caan oo ay lahaayeeni muu jirin haddaba ujeeddadu maxay noqonaysaa ujeeddooyin aad iyo aada u wacan ayuu ilaahay ka lahaa waxaa ugu horreeya in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la baro yaraantiisa laga soo bilaabo sabirka iyo adkaysiga iyo dhibaatada inuu ka soo kacaamo oo adkaysiga la baro mid yaraantiisa ilaa intuu nebi ka noqonayo sala allahu calayh wasalam waayo hadduu kusoo kori lahaa hooyadii iyo aabihii oo dhacdhacsiinaya oo ilaalinaya oo aan jabin aan dhici aan kufin sidaa loo ilaalinaya oo markuu afartan jir ku gaadho sidaa isagoo weligiiba qodaxi mudin deetna mar keliya nebi laga dhigo quraysh iyo carab iyo cid walbaana ay cay iyo aflagaada iyo gacan iyo horma saaraan oo aan waxan ugu baranba maru aragba marana ugu golaysan waxay keeni lahayd in uu tallaabo kala qaado ama uu kalaysan gebiga diintan iyo hawsha loo dhiibay laakiin mid maalintuu soo dhashay iyo markuu wax kala garto ilaa baraa ma jiro iyo kadibna hooyadaha way socotay awowaaga atwaadeed waa ka daba tegay dhacdooyinka noocaas iyo iska daba imanayaan waxay barayaan sabirka hadhow wuxuu noqonayaa qof sabir aan la liilin karayn qof sabir qiimo leh malabaadka dhacdooyinka dhacaya qofku waxay ku keenaan inuu dibco qalbigiisa jirciyaan qalbigiisa jirciyaan markaasuu qof jilecsan buu noqonayaayo hadhow u damqada oo u dhaxa qof kastoo xaaladiisa wax lamida maraya haddaad loo laba dhisoo arag qofka dhibta ku jira ma dareemi kartid laakiin haddaad soo martay oo waxay adiga marku haysteen oo ismid xaaladii maraya tiibaa xabsanaysa wallahi tiiba maraya halkii aad maraysay ayuu maraya laakiin weligiiba shilli laga jiray oo weligiiba aan dhibaata gaadhin waxa weeye cidda kale muxuu haystaabaa inaanay xaaladda ay ku jiraan inay siyeelyeelayaan buu qaadanaya qiyaasta markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka kasbanayay dhacdooyinkan shucuur iyo dareen iyo naxariis aada iyo aada u farabas tukala saddexaad bay culimmadu u sheegaan oo ah in lagaga daydo oo qof kastoo aabihii ama hooyadii ama labadaba waayay waxaa u ah dayasho rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana oo yahaynin rasuulka kaga dayo ma hooyadii waa waayay sala allahu caleyh wasalam kaabihii geeriyooday amaba aan soo gaarin isna waxaa rasuulallah waaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaynu sheegaynay dad fara badan ayuu qudmo u noqonaya ninba dhinac buu ka noqonaya marka qaybtana waa qaybta aqoonta iyo rajada iyo dadka noocaasa ayuu xagga nooga yahay ayuu uga noqonaya uswa iyo kudayasho intaana uga geeriyoonay cabdilmutalib nimadiisu soo weegay wuxuu u maray oo u xulay kuwu islahaa waa ugu naxariis badanyey waana ugu dagaal badanyey uu u marin kii ugu xoolaha badnaa oo ah cabaas ibnu cabdilmutalib ma ugu xulin kii ugu weynaa oo ah alxaaris ibnu cabdilmutalib laakiin wuxuu u xulay abu aalib oo ninkii labaad ah markaana laakiin uu qiyaastiisa nin weyn markuu wax qiyaaso wax laga yaaba inaanu la seegin manu la seegina waxau noqday sidii aabihii ka filayey ayuu noqday abu aalib mid aad iyo aad u jajaban oo ilaaliya oo ilaalinayay wax ka badan wax ka badan buu ilaalinayay konton sannadood sideed jir buu ku qabtay isagoo rasuulku markaa calayhi salaatu wasalaam maraya qiyaastii konton ama koob iyo konton jirna uu dhintay intaa isaga ilaalinayay manuu toosu hayay iyo manuu gaarka ahaaba wuxuu ku wareejiyey can abu aalib oo kaloo la sheego in aabihiina isku hooyo ahaayeen cabdullah waalidu nabiy sala allahu alay wasalam iyo abu aalib xagga hooyadana walaalay ka ahayn wa kaana faqiiran fawasaca allahu risqa laakiin waa xoolayaa ilaahay xoole waa u badiyey bibarakati nabiy sala allahu alay wasalam barakada nabigaa loogu badiyey waxaa kaloo ila cajiiba muhiima intuu rasuulku ku dhalnaa guriga abu aalib ee adeerkii wuxuu ku noolaa nolol qanaaca leh nolol uu ka ganacsan yahay qaybta ilaahay oo waxaa leeya dadka qaarkood qaybta alla siiyey ee gurigooda lagaga dhor yahay inuu ka santaago oo uu qaybta lagteeda saluugo oo intaa mar walba laga maqlo isagoo iftaamaya oo waxyaalaha la cunaya iyo waxa la xidhanaya iyo waxa guriga yaala iyo meelbaasti iyo meeshii hor ku soconnaa iyo waxyaala nooca ahaa isagoo hiftaamaya laga yaaba ilaa oo intaa wuxuu higaadinaya laakiin qofkaasi waa qof aan iimaan iyo kalsooni iyo alla alla ku kalsoonaana mid oo lahayn waa inuu ku kalsooya waayo dabeecaddani rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ku daa'imtay ilaa intu ka geeriyoonayay weligii wax loo keena buu ceebayn jirin hadduu markaa raalli ka noqdana waa cuni jirin haddii kalena furu kagaa jir culimadu waxay dhahan labada xaalaba waa laba aad iyo aada u xun qofku inuu cuntada dumaanto dhan ka hadlo madaxan wa daman ammaan iyo cayba dumaanto dhan amaano waxay dareem qofku dareem wax laga dareemayaa qalbigiisu iyo siduu uga daba dhacsan yahay waxyaalaha la cunay iyo inuu yahay qofku guri qaaday hadduu xalli kala maanto dhan iyadana uu wax ka sheego marsaa tiraada eega maxaa waxa lagu dari weyde maxaase la oran weyde maalmabugu noocana iyana waxa waa waa qof soo soori kaa qaaday waa qof aysefi kaa qaatay sidaa dabeecaddii rasuulka ayaa waxay ahayd sala allahu alay wasalam dabeecad dhexdhexaada oo waxaa ilaahay siiyey ayuu ku qanacsay oo laanta u sii daayey oo alxamdu lilah leeyi qaama waxaa ku kacay bitarbiyatihi korintiisa bacda wafaati ummihi hooyadii markay wafaaday ay geeriyootay jaddu abowga cabdulmutalib wa kaana wuxuu ahaa yuxibu mid jecel aksara in ka badan min xubbihi liawlaadi awlaadiisa inta sida u jeclaa si ka badan u jeclaa walamaa balaga markuu gaadhay cumru da'diisu sala allahu calay wasalam samaaniya sanawaatin sidee jir maanta waxaa dhintay jidda oo uhi bacda an kafalahu markuu gacanta ku hayay oo uu kafaala qaaday sanateen laba sannadood wa bacda wafaati jaddii markii uga geeriyooday kafalahu waxaa mas-uuliyaddiisa qaaday oo la wareegay camu adeerka abu aalib wa kaana wuxuu ahaa faqiira fawasaca allahu ilaahay wuxuu u waasiciyey risqa waasaankiisa wa kaana wuxuu aha rasuulku sala allahu alayh wasalam fii muddati muddadii kafaalati camihi adeerkii gacanta ku hayay qaanican mid ku ganacsan bimaa qasamahu allahu wixii ilaahay u qaybiyey nawayasara lahu ilaahay u fudeydiyey rabbaahu waxaa koriyey bacda ummihi hooyadii ka bacdi jaddu awowga cabdulmutalib wa tuwufiya waa geeriyooday jaddu awowgii wa cumru rasuulka da'diisa oo ah ثمانية سنوات فكفر وحا كفالة علي يا عم وليك أبو طالب راعي الغنم أرغى ورسولك راعي صلى الله عليه وسلم راعتاك وراعي أرغى وسفرته الأولى هي سفر كيسي كوبات إلى الشام إلى الشام وقوي كان وقوها رسولك صلى الله عليه وسلم في صغر يراتيس يرعى مزرعة الغنم أرغى لأهل مكة غير مكة يراعجة بأجرة مشقايات يعيش منها وكن وراضه وكل لهي أي راعجة walamaa balaga markuu gaadhay ataasicata min cumri sagaal jir wa qiila ahaalisata cashara waxaa kaloolay saddex iyo toban jir labada xaalamidu ayuu saafara u safray ilaa shaami shaam maca cammihi adeerkii abi aalib bitijaaratin ganacsi iyo bayaamashar ayuu u raacay walamaa qaruba markuu ku dhowaaday min busra magaalo la yidhaahdo busra raahu waxaa arkay alraahibu ninkii raahibka ahaa ee la odhanaya baxyora fa akbara wuxuu u warramay camahu adeerkii biannahu wiilkani sayakuunu inuu noqon doono aakhira alambiyaai nebiyadakii ugu dambeeyey wa qalaba minhu wuxuu ka dalbaday an yarjica bihi inuu celiyo khawfan calayhi isagoo uga baqanaya min caduwin cadow yataraqabuhu cadow sugayey oo ilaashanayey ayuu uga baqanaya waqad istadalla wuxuu ku gartay calaa nubuwatihi nebinimadiisa wuxuu ku gartay bicalaamaatihi calaamaadkiisa allatii calaamaadka fii kutubi ahlilkitaabi kutubta ahlukitaabka lagu sheegay ay kutubtooda ku hayaan ayuu isla eegtay iyo sifooyinka ka muuqaa deetana wuxuu arkay inuu isagii yahay marka laba dhacdo ayaa cashirkana koobayaa waa ariga uu rasuulku sala allahu alayh wasalam raaci jiray iyo safarkii ugu horreeyo safar ma gabo ari buu raaci jiray inuu ari raaci jiray yaraantiisii axaadiis doora oo ilaa afar ayaa sheega haddaynu laba mid soo qaadanno xadiis waa xadiiska bukhaari soo warinayo ee abi hurayra dau warinayo wuxuu rasuulku lehi alayhi salaatu wasalaam maa min nabiyin ilaa waqad raca alghanam nebi ma jiro ilaahay soo diray ilaa ari wuu soo raacay qaal wa anta ya rasuul allah ha ma aniga xataa qala anta ya rasuul allah qaala wa ana kuntu arcaaha liahli maka calaa qaraarayn reer makaan u raaci jirayo shilinmo ama gambooyin ama kor magacii la isticmaalo lacagta noolaadhaa ee aan waraada ahayn ayaan ugu raaci jiray buleya lacag yar oo aan badnayn mar kale qaswadii sulxa alxudaybiya ayaa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay ku dhaqaaqeen dhirtii ayga way maraysanayeen waxay guranayeen geedii bahal la yidhahdo alkubaas iyagu markay macneeyeen geed midhaba ah xaggooda ka baxa deetana rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam calaykum bilaswad ka madow gurta buuhi ka madow kaasaa waxaali kaa gurta deeta way yaabeen wa kunta tarca alghanam yaa rasuula allah rasuul allah alijirtum baa taqaana midhahane ani miyaad raacday suli nacam wa hal min nabiyin ilaa waqad racaaha oo miyuu jiraa nebi ilaahay soo diray oo aan ari raacin ma jira buuhi kasaasuu ugu tilmaamay ui nooca gurta markaa ariga uu raacay iyo ujeedooyinka ay leedahay culimadu way badiyaan in badan bay sharxaan laakiin waxaynu kusoo horreeynaa dhowr qodob qodobka ugu horreeya waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ku tarbiyeynayey tarbiya aada iyo aada u muhiima waayo meeshu waa magaalo waa maka magaalada iyo dad dhexgalkuna waxaa laga yaabaa inuu ku beegmo dad xunxun oo hadhow ama dhaqan xun ama hadalla xun ama kelmado uu ka kasbado ariguna inta badan wuxuu keenaa bannaan inula baxo oo deetana arigii markuu bannaan ula baxo cidda warrawacyaani la joogto ciddaas inta badan inay iyaga isu yimaadaan mooyaane ma isku siraari karaan oo arigii baa daba hawtushanaya hawar dugaag saa weli way kala yaacaya markay iyaga isu yimaadaan cidla ayuu qofkaasi isagii arigii baa cadays ku noqonaya marka inuu qoladooda iyo gaalnimadooda iyo shirkiyaadkooda iyo waxay isticmaalayaan iyo hadallada xunxun inuu iskaga fogaado alibticaal can innaas inuu cidlada iyo buuraha iyo dhagaxa iyo ayda inuu iska joogo aasa koobaad talabaad oo iyaduna aada muhiima inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaato xaaladda dhaqaale ee guriga uu ku noolyahay xaaladda dhaqaale ee guriga uu ku nool yahay inuu ka qayb qaato waayo wuxuu abu taalib ahaa nin faqiira oo carruur badan markaasaa haddana lagu soo daray inanka waadeerka u yahay inuu isla saayis ku noqdo iyo dhaaraad aan waxba soo kordhinin oo nambarkoodu badiya oo aan isagu waxbaba ku fillayn iska soo faraxasha waxa weeyaan ma habboona waxay u tahay darsi dhallinyarta iyo daayarta inuu qofku uu awood wuxuu awood hayo uu bixiyo wuxuu danahayo uu bixiyo kartidiisa oan odhanin talo maxaa la diyaariyey talo maxaan quutaa aan odhanine waa in wax soo kordhin karaa si aawood rasuulku wax yar uu qaadanayo ee ariga ka raacaya ariga uu raacay uu ka qaadanaya wuxuu ku soo kordhinayaa beydka uu joogo markaasuu noqonaya qof mas-uula oo wax la soo carraabay oo wax keenayoo la sugo cuntada muxuu maxamed keenay iyadana waxa weeyaan waa sharaf iyo magaca ta saddexaad ee muhimkaah waxa weeyaan maadaama uu nebi noqonayo oo loo diyaarinayo nebinimo sala allahu aleyh wasalam ummadda uu hagaayo adigu waa xayawaan yar oo awood yar oo ilaaladiisa ay u baahan tahay soo jees fara badan oo aan la mid ah in xoolaha kale laga seexanayo geelayo wixii la mid ah waa in mar walba la soo jeedaa aniilad walba waayo cunkiisa badan wax walba ma cunaa badankoodu waxaa ayga joogaa waa cunayaan idwaagi mar walba soo jeedka wuxuu ku baranayaa mas-uuliyadda aan marnaba dhinac u jeesanayn waxaa lagu bartaa sabirka maanta dhan markaas ku soconaya marna joogsan maayo marna meel hargeli maayo sabirkana waa ku baranaya tawaaducuu ku baranayaa iyo kibir la-aanta oo meel qodaxi mudday qodaxna ha ka jaro meel hogaahood ka rogo ee tadaaminaysa haya riixo tawaaduca waxa weeyaan midigkaani midiha ku daadiso maxaa kula saaro midba nooc waxa weeyaan qofku sa wuxuu ku baranaya tawaaduca halka geela madaxtaaga iyo kibirka laga barto kibirka lasu taagniyo boqol baan la joogaa boqol iyo dartana isagiyo boqolku waa waa nooc ah laakiin kaa adhiga joogaa maanta dhan wuu xoolaayo adhiga korba wax qofka u yimaadaana kama qado haddaba wax yar markiiba la birin karaayo laakiin ninkii la joogaa hadduu caani u liso ayaad aad iyo aad aad kula sidaa ila kuma qalay mar labada waqti inaanu ku gowracay neefkeeda tawaduba tawaducan uu ka baranaya marka umuuraha shajaacada geesinimada wuxuu laga baranaya oo ilmaha yari hadduu magaalada ku kabci lahaa waxa la wixii ayga geesku ka baqan laha oo waxa la wixii safaru ka baqan laha laakiin markuu ari uu la joogo oo aan cidina ilaalinay geesinimada iyo kalsoonida ood aragteen carruurta reer miyiga ah isagoo inta jiraaba maqasha loo diraya meelaha la joogaya kolka dhagu doono dubayaayo mas-uuliyada awooddu doono ay ku muujinaya xaggaa u dubiya waa qaraanu qaatay xaggaa u dubiya sagaa qaraan qaadanaya cidina ilaalimayso waxaasoo dhan baa laga faa'iidaya hadhowna rasuulku calayhi salaatu wasalaam weli way ku jirta qadiyadiioo marka uu xayawaanka lasoo hadalqaado aad buu ugu dardaari jiray iyo xoolahaas in la ilaaliyo oo loo naxariisto xayawaanka ujeedooyinkaa faraha badan buu ka gaaray haddana waxa weeyaan qiso kale oo muhiima ayuu ayuu iyadana gacan galay ayuu bilaabay qisadaa kale waxa weeyaan inuu safar galo isagoo yar sagaal jir safarka sagaal jir lagu galayaa waa safarkeen maa baabuur iyo diyaarad iyo wax la mid a maaha waa saxaraha la marayaa bacaadka lagu limbanayo ee cadceeddu ay marayso dhowr iyo afartan ilaa konton digrii ayaa maraya waa arkay waa ilaa shan dhowr iyo labaatan cishay socon jireen ilaa soddon ayuu soconaya sagaal jir amaba saddex iyo toban jir kolba ka ibraahim labada xaalada weli waa yari weli sii kala yar weyn yahay ee waxay adiyadani muujinaysaa sida u jeclaa al adeerkii adeerkiina u jeclaa riwaayadku way tilmaamaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa hadduu yidhi kaa hari maayo axaadiista qaar waxay tilmaamaan inuu abuu taalibba rabay inaanu ka harin inay lagama jirin waa suurtagal oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu jeclaa inaanu adeerkii ka harin adeerkiina uu jeclaa inaanu ka harin oo dabeetana isku toosma labadii arrimood markuu raacay qisada waxaa dhahdaa qisatu baxiira raahib nin la ydhaha raahiba raahib waxa weeya ninka cibaadada u go'a cibaadada u go'aya cid walba uu ka go'ay halkaasuu wuxuu cuntoynaya ku korsanaya halkaasuu keligii joogaya cid mayaqaano meel uma baxo raahib baa laydhaha diimiya horaa lahaan jiray warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtigaaa ridwaan illah islaamku laakiin waa mamnuuca in qofku god iyo soomacan iyo goodhiyar iyo meelaha isku xidho laa rahbaaniyata fi lislaam maxaad meel isku xidhaa shantii salaamood baa lagaa raba jamac laxda isku xidha leh shan goor baad soo baxaysa haddaa shan goor soo baxayna dee ma xidhid markaa rahbaaniya islaamku ma laha qisada raahibka waa qiso mustafiid oo caana oo kutubta ku wada taala culimada xadiiska laba muxadis oo aad iyo aad u waaweyn ayaa wax ka sheegay oo tilmaamay inaan sanadkeedu sugnayn oo qisadu aanay sax ahayn oo adahabi shamsudiin adahabi iyo nin kaloo muarikh oo la yidhaha ibnu sayid annaas laakiin muarikhiinta kale oo aan tiradooda lasoo koobi karaynin waxay caddaynayaan qiso jirta inay tahay bal qaarkood waxay samaynayaanba sanadkii iyo wixii o dhan bay taxayaan deetana waxay marka dambe gaarayaan laba wahmi oo ku dhacay mooyaane laba shay oo ismoosiis oo ku dhacay mooyaane qisadu inay sayasa kala sax tahay labada ismoosiiska ku dhacayna waa sheegi doonaa qisadu markaa waa biyo kaba dhibcaan waa sax weeyaan labada caalim ama labada muxadisna waxay arkeenuun goldaloolooyin ay leedahay qisadu goldaloolooyinkaana waa sheegi doonaa in iyaguba ay qaldan yihiinoo ay labada arrimood tahay sahwi ku dhacay dadkii soo warinayay qisadu waxay ku bilaabmaysaa in abu daalib iyo koox kaloo qurayshi ay baxeen maka ayay ka baxeen safar bay la baxeen wax carruurana waxa la socday ilmaha yar maxamed rasuulka sala allahu aleyh wasalam markay meelaxa marayaan ayay goor duhra degeen dheed bay ku degeen ay degi jireen oo dariiqa agtiisa ah geedka waxaa ku dhow nin raahibah oo magaciisa lagu sheegay baxiira dabeetana ninkii goodhiha yaruu ku jiro weligiiba kamuu soo bixi jirin dariiqana dariiq irmaan buu haayo quraysh ay maraan mar walba ay maraan weligiiba muu soo bixin markuu soo baxay bay isweydiiyeen waa ninkii waa kan maanta inagu soo baxay eyna salaamayeen talo waa maxay markuu salaamayna uu dhex galay cidna muu eegina saasuu dhex socday deetana wuxuu arkay wuxuu arkay rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo markaa ma sagaal jir ama saddexiy toban jira intuu qabtay buu yidhi ilmahan yaa mee aabihi markaasuu yidhi abu aalib way kan abu aalibna siduu jecel yahay uu u ilaalinayo adeerba muu odhan jirin waxaan aab ahayn muu odhan jiray adeer maasuu yidhi aabihii mama noolaan karo xilligan aabihii kaan moodaya hadduu yahay mama noola suu yidhi haa ma noolaa adeerkii baane suu yidhi haada sayid nnaas haada khayru nnaas kani waa dadka kii ugu khayr badnaa kani waa dadka sayidkoodii riwaayadda saasay odhanaysa waa sayidkii dadka iyo kii ugu khayrka badnaa mase maxaa ku ogeysiiyey wuxuu markaa kalintaa ka soo dhaadhacleen wax alla wixii ilaahay geed abuuray ama dhagax abuuray way sujuudeen taas ay dareensiisay inuu yahay qadadana anaa idinsiinayo anaa casuuniji deetana markii buu qadaya wuxuu kariyey geed geel halida abuurtii ay wateen ayuu dhinaca geel foofiyey markuu yimi uli mee wiilkii dabeen geel buu raacay deetana wiil u yaadha waa loo yeedha uu soo dhaqaaqay waxay wada arkayeen isagoo ay hadhaynayso daruuri daruur baa dul socotay keligii markuu soo gaadhay geedkii joogeenna wuxuu arkay halkii ay buuxiyeen odayaasha dabeetana meel bacada ayuu iska fadhiistay waxaa riwaayaddu sheegaysaa inuu geedkii intuu harkii soo janjeersamay inuu keligii u yimi riwaayadda culimada muxadisiintu ay saxiixa ka dhigayaan in harkiina soo qalloocday oo culimada diidaneen waxay leeyihin dee isma qabtaan daruur baa hayse iyo hadh oo ama harka daruur harka geedka daruurta ayaa ayaa ayaa dadaysa waana runtood laakiin waxaa lagu waxaa lagu yidhi marka horuu soo socday bay daruurtu haysa markuu geedka yimina daruuri ma jirin ee wuxuu u baahday harkii geedka deetana markii harkii laga buuxiyo xishoodayna harkii baa usoo janjaarsaday deetana wuxuu yidhi waxaa idinka horreeya nasaara iyo kiristan qolooyinkii ruumaanka idinka horreeya hadday ogaadaanna way dilayaan waayo waxay rabaan nebinimada iyo nebiga ugu dambeeya gebagabadaayi inuu iyaga noqdo dowladuhuna inta badan siyaasadooda waa ilaaliyaa oo haddii nebi laga raaco in dadku ay dadkaba u ka kaxaysanay ogiin inay saa u dilayeen iyo inay kiristaan ahaan u dilayaan mooyaane wuxuu ku yidhi nimankaa cadowgaa baa jiraye celi deetna xadiisku wuxuu odhanayaa fa bacasa abuu bakaru bihi bilaalan abuu bakar baa bilaal ku daray oo bilaal raaciyey xadiis kale wuxuu odhanayaa fa bacasa maca abi bakrin wa bilaalin abi bakr iyo bilaal buu raaciyey markaa sheekhii hayste wuxuu leeyahy oo abubakarna laba san iyo bar baabuu ka yaraa abu bakar laba san iyo bar buu ka yaraa sidee buu unoqon karaa mas-uulka rasuulka cid ku daraya isagoo laba iyo san iyo bar ka yar suu ugu dari karaa bilaalna dhowr iyo toban sana buu ka yaraa mamuu abuurnayn markaa tani marka lasula noqdo mamuu abuurnayn laakiin culimada xadiisku markay ka daba tegeen waxay idhahdeen waa tasxiif tasxiifku waxa weeyaan kuwii qorayay ile gacanta lagu kala qori jiray kutubta gacantaa lagu kala qori jiray kuwii qorayey ayuunbaa waxay khaldameen fabacasa abu aalibu rajulan bihi rajulan dhalinyarta qortaa way qori doonaan way isu eegiin abu aalibkii rajulan iyo bilaalanna wayse soo galaan rajulan iyo bilaalan markaa qalad kaayar baa ku jira qaladkaasna waa laga saaraya abubakar iyo bilaal doona qisada kuma jiraan abubakarna waagu yaraa bilaalna mau jirin laakiin nin baa la soo raaciyey ninkiibaa bartii ka soo celiyey iyaguna safarkoodii way iska sii wateen waxaa la isweydiin karaa muxuu ku gartay wuxuu ku gartay calaamadaha uu leeyahay iyo calaamadaha kutubtoodii ku qornaa tawraad iyo injiil inta aanay ku ciyaarin ee aanay baabi'inin ee aanay bedelin ayaa ishelayo isqaadanaya calaamadii baa isqaatay deetna markiiba u gartay kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam fii sikari yaraantiisa yarcaa mid raacaa alghanama adhiga liahli maka biujratin mushqaayad yaciishu minha uu ku noolaado walamaa balaga markuu gaadhay ataasicata min cumrihi sagaal jir saafara wuxuu u safray ila shaam maca camihi adeerkii abi aalib bitijaaratin dhacdaa urdun ayay dhacdaa ra'aahu raahibu baxiira ayaa arkay fa ahbara camahu biannahu sayakuunu inuu noqonayo aakhira alambiyaai nebiyadakii ugu dambeeyey wa dalaba minhu wuxuu ka dalbaday an yarjica bihi inuu celiyo khawfan caleyh isagoo uga baqanaya min caduwin cadaawe yataraqabahu ilaa sharci yataraqabuhu waqad istadalla wuxuu ku gartay calaa nubuwatihi nebinimadiisa bicalaamaati calaamadaha allatii fii kutubi ahli lkitaabi alkhulaasa kaana fii sigari yaraantiisa wuxuu ahaa yarca laganama mid adhigoo u raaca liahli makata reer maka wa saafara ila shaami shaamna waa u safray maca cammihi adeerkii isagoo la jira wa huwa ibnu tiscin isagoo sagaal jir ah aw ibnu alaaa casharata ama isagoo saddex iyo toban jir ah waraahu waxaa arkay alraagu baxiira wa carafa fiihi wuxuu ku gartay calaamaati nubuwa calaamadaha nebinimo safratuhu thaaniya ila shaam safarkii labaad ee uu shaam u galay marka waxoogay gootaha ku jiraya cumrigiisa fi lkhaamisati walcishriina min cumri shan iyo labaatan jirkii da-diisa sala allahu alayh wasalam saafara wuxuu u safray ila shaami shaam maratan haaniya mar labaad fii tijaarati ganacsi lisayidati gabadha ay leedahay khadiija wa kaanad waxay ahayd daata sharafin gaba sharaf leh wa maalin iyo maal tastaajiru kiraysataa alrijaala ragga ku kiraysataa fii maaliha xoolaheeda ku shaqaysataa oy ugu shaqeeyaan waqad ikhtaaratu waxay u dooratay hu rasuulka lihaada alcamali shaqadan ah inuu xoolaheeda qaado sababta oo ah liannahaa iyadu samicad waxay maqashay bisidqii runtiisa wa amaalatihi amaaladiisana way maqashay wa akhlaaqii shariifa akhlaaqdiisa qiimaha badan ee sharafta badanna way maqashay wa kaana macahu waxaa la jiray khaadimuhaa shaqaalaheedii maysaratu ninkii maysaro la odhan jiray fa baaca way iibiyeen waxay wateen wabtaaca way soo iibsadeen badaacadii dambay soo qaadayeen warajaca waxay la soo noqdeen biribxin faa'iido iyo macaash cadiimin weyn safarkii labaad ee noloshiisa uu gala ayuu galay laakiin marka waxa u dhexeeya waxoogay gaaba da'diisa saddex iyo toban jir ilaa shan iyo labaatan amaba maahe sagaal jir ilaa shan iyo labaatan waa muddo dheer ayaan waxba laga sheegin oo taarikhdu dee waxay sheegtaa un meelaha muhiimka ah ee maantana halkaasuu maray maantana xaggaasu ka soo laabtay inta badan taarikh lama sheego waayo wax macnaa ku fadhiya ayaan meeshii oolin xilligaas waxa weeyaan xilligii uu safarka galay waxaa jirtay gabar la yidhaahdo khadiija bintu khuwaylid ibnu asad almaqzuumi waa nin caan oo la yaqaano oo khuwaylid ibnu asad la yidhaah ayaa dhalay waxay ahayd gabarh maalqabeena kutubta taariikhdu ma sheegaan maalku siduu ku soo galay inta badan kama hadlaan kutubta qaar ba waxay yidhahdaan aabbaheed bay ka dhaxashay laakiin kutub kalea tilmaamaysa inuu noolaaba markuu rasuulka bixisa inuu sheegi doono insha allah casharka casharkan xiga inuu noolaa markaa xoolaheeda ay haysato maadaama ay ku dhaqnayd bii'adii carbeed iyo xilligii carabta ee la isbaabiinayey ee la dagaalamayey ee la islaynayey may kari kara inay safarto iyadu hadday safartana meel bale lama gaadhayn markaa waxay ku khasbanayd hadday maka iska joogtana raasamaalcun bay noqonaysaa xoolahaas waa dhammaanaya markaa in xoolihii la rogrogo oo tijaare la geliyaa waa daruuri deetana ragga ayay diran jirtay nisba mucayana oo xoolaha ka midana waa lagu heshiin jiray markaaad qaado eed soo celiso intaasaad leeday deetana in badan waxaa dhici jirtay inay ku dhacdo khiyaana in la khiyaameeyo oo beena loo sheego ilaa khiyaamadiiyo beenta wada socdaan markaad khaayinto maxaad u baahantay beenaad ku dembebasto ood ku hadoodiso oo tidhaahdo xaggaana waxa weyan alaabtu waxay ahayd waxba waxa weyan talatabaysteen ayay ahaydoo waxbana lagama siisanin alaab qaaliaan soo gelinay marka dambeo qiimahaasay nagu joogtay ilaa in badan buu goosta beentiiyo markaa khiyaamada wada soconayaan sida ammaanad iyo runtu ay u wada socdaan oo markuu aamin yahay miyuu been ku khasban yahay inuu sheego maya runtuna waa la socotaayo ammaanaday la socotaa deetana waxaa ku dhici jiray khiyaano iyo been waxay aada u raadisay cid labadaa ka badqabta oo aan khiyaamo iyo beentoona lahayn oo xoolaheeda si ammaano iyo raganimo iyo dadnimo ah ugu qaada deetana baahideedii iyo baadidoonkeedii way ku guulaysatay ilaahay wuxuu ku beegay nabiyuna maxamed sala allahu aleyh wasalam oo allaba uga markhaati kacay inuu dabeecad iyo dhaqan wanaagsan ilaahay siiyey dabeetana markay runtiisii maqashay ee dhagaheeda u ka batay iyo ammaanadiisa iyo akhlaaqda ilaahay siiyey ayay tidhi halkaa kugu dhan u yeedh xoolahaagaba u dhiib ninkaa dabeetana waa u yeedhay arrinkii bay kala hadashay inuu xoolaha qaado oo ku ganacso maaratay uu geeyo oo uu iibiyo sana soona iibiyo sidii lagu heshiiyey may sheegaan kutubta qadarka lagu heshiiyey iyo laakiin waxaa muhiima inay heshiiyeen inuu xoolaha u qaado waxaanay ku dartay addoonkeedii oo lagado maysara addoonkani waa khabiir inta badan isagaa meeshan mari jiray oo garanaya waxyaalaha la geenaya iyo waxyaalaha maaratay lasoo qaadayaba isagaa yaqaan deetana waxaa dhacay wax la yaab leh alaabooyin bay ka qaadi jireen maka oo ay ka mid yihiin hargaha iyo malabka iyo waxyaalahan maxaan ku dhahdaa in dhulkooda laga yaqaanay ee dahabka iyo waxbay qaadi jireen xaggaana saliidda iyo cuntada iyo maryaha iyo hubka iyo waxaasaa laga soo qaadi jiray deetana wixii ay qaadeen ay maka ka qaadeen qiimo wacan baa laga iibsado aad ba uga macaashay waxay soo iibsanayeen ee hadhow maka ku iibiyeenna aad baa looga macaashay oo barakadii rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo intay la go-ayeen qoladii beenaalayaasha ahaa ee khaayimi jiray intay goosan jireen iyo intii barakadii ayay xoolay ku biirtay deetana faa'iido weligeed baa anay arag ayay aragtay khadiiji oy aad iyo aad ula ula yaabtay waxaa kaloo la yaab leh maysarana wuxuu ahaa nin aad iyo aad u caqli badan wuxuu eegaya qofka la socda waayo safarku waa meelaha laysku barto asafaru yusfir can akhlaaqi rijaal baa laydhaha safarku akhlaaqda ragga u muujiya safar buu la galay inagoo naga odhan soomaalidu tidhaahdo jid mala martay iyo jidiin mala cuntay iyo jabad mala digtay wixii la mid a safar buu la galayoo dhaqankiisuu ogaaday iyo wanaagka iyo qiimaha waxaa kaloo arkay mucjisooyin la yaab leh oo ay ka mid tahay daruur hadhaynaysay oo muddoba la socotay intaasoo dhan markuu arkay hadhow wuxuu ka qisoonayaa khadiija radia allahu tacaala canha casharka casharka xiga ayaan insha alla ku sheegi laakiin safarkaa waa laga macaashay wanaag fara badan iyo maal fara badanna way ka heshay fi lkhamisati walcishriina min cumrihi sala allahu aleyh wasalam saafara wuxuu u safray ila shaami maratan haaniya mar labaad fi tijaaratin ganacsi lisayidati gabadha leedahay khadiija wa kaanat waxay ahayd daata sharafin gabadh sharaf leh wa maalin xoolana leh oo sharafteeda iyo xoolaheeda wa macruuf yihin tastaajiru waxay isticmaali jirtay oo ay adeegsan jirtay alrijaala rag fii maaliha xoolaheeda u diran jirtay waqad ikhtaarat waxay u dooratay hu rasuulka waxay u dooratay lihada alcamali camalka lianna maxaa yeelay liannaha iyadu samicad waxay maqashay bisidqihi runtiisa wa amaanatihi iyo amaanadiisa wa akhlaaqi shariifa iyo akhlaaqdiisa qiimaha badan wa kaana macahu maciisa waxaa la socday khaadimuhaa khaadimkeedii waa addoonkeedii buuga jeedaa waxa uu khaadimka mar walba u isticmaalaya waxaa inagii tilmaamaynay in kitaabka loogu talagalay daayar oo inta addoon loo sharxayo iyo addoon muxuu yahay iyo see loo addoonsadaa iyo maxaa lagu addoonsada u galabsaday iyo su-aalaha intay isweydiinayaan maskaxdooda mabay gaadhinba laakiin guri walba shaqaala u joogo marka la hahdo khaadimuha markiiba u fahmaya shaqaalaha saas buu uga jeedaa khaadimuha maysara fa baaca way iibiyeen waxay wateen wabtaaca wixii kale waa soo iibsadeen warajaca waxay la soo noqdeen birabxin cadiimin الخلاصة وسافر إلى الشام شام بو سفري مرة ثانية مر لبات وعمره 25 سنة في تجارة قناعسي يباع مشتر لسيئة خديجة وهي سيئة وقبل ذات غنى هضن تنوله وشرف يشرف وكان معه وحل سعودي غلامها ميسرة إلى أن كسور إنه إلهي خير كذا هين السيو شرفت رسولك عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه وحين نكبر هذه عشر كينا سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام عشر كسيدات وكسب سن زواجه بسيئة خديجة رسولك عليه الصلاة والسلام وقول سدي gabadha la yidhaahdo khadiija radia allahu tacaala canha bacda rujuucihi markuu soo laabtay bishahrayni laba bilood ka bacdi min safratihi thaaniya safarkii labaad markuu ka soo laabtay tazawaja waxa uu guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisayidati khadiija gabadha khadiija la yidhaahdo wahiya iyaduna aladii waata khatabatu doontay wa kaana cumruhaa da'deedu wuxuu ahaa arbaciina sanatan وعمره دادي سنة صلى الله عليه وآله وسلم خمسة وعشرين سنة وكانت قبله مرتي وحي عيد متزوجة مدء قبيل لجوته بأبي هالة نك أبي هالة لا ينهضه وقد مات وهو بنتي وله لها ولد ويل منها يدعى يد شيء واسم مجعس لورجلي هالة وقد أقامت وحي لجوتي مع الرسول رسولك وحي لنا صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة ولم يتزوج مو قرسنين غيرها عدك له حتى توفيت إلى إجريتي أه وحن صارني هبيكي هراء رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي خديجة أي أدرتين وقر أحصده وسد له وفائدة له ورسل نغلي قيمة في عن ومعقولا أي أردتي وآدي يولد عليه barakada badanay gashay xolaha iyo maysara oo khaadimkeedii ahaa warkii uu siiyey deetana akhlaaqdiisii iyo dhacdooyinku ka warrama maysara oo u aragta inay yihiin dhacdooyin muhiima ayaa waxa nafta ku dhacday khadiija inuu yahay ninkaasi ninka keliya ee laysku halayn karo ee rag lagala bixi karo horena waxaa loo yaqaanay aabbeed wuxuu ahaa nin maalqabeena khuwaylid ibnu asad baa laydhaa nin maalqabeena ayuu ahaa wuxuu siiyey nin kaloo isna maalqabeena iyadoo ina yara nin la dhaha catiiq ibnu caayid ayuu siiyey catiiq ibnu caayid waxay noolaayeen laba sano oo bilowda noolaayeen wuu geeriyooday waxaa guursaday ninka kale la dhaha abu haala oo ahaa geesiyadii carbeeda la yaqaanay isagana wiil baa u dhashay waxaan sanad iyo dhowr bilood ahayn ayay isna wada joogeen oo isna waa geeriyooday markaasay waxay gaadhay go-aan odhanaya inaanan cid dambaba guursanin quraysh odayaashoodii iyo raggii caanka ahay la yaqaanay iyo carab oo dhanba way u soo geesfadhiisanayeen laakiin waxa weeyaan waa ay diiday maadaama laba geeriyood isku xiga ay ku dhaceen aad iyo aad uga gargar adagta marka laakiin waxay aragtay sifooyinka uu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam inay yihiin sifooyin qaaliha marka xaaladdu waxay noqotay inay maskaxdeeda adeegsato riwaayadka taariikhda waxay tilmaamaya inay arrinka noocaasa la soo qaaday saaxiibadeed oo la nufaysa bintu maniya ama nafiisa bintu maniya labadaba nufaysana waa loo akhriya nafiisana waa loo akhriya oo iyadoo ay tahay talla bilowda rasuulka hadalka calayhi salaatu wasalaam iyadoo iska dhigaysa inaanu aani khadiij waxba ogeyn ayaa rasuulka la soo hadal qaaday wuxuu guursan leeyahay iyo waxa ka hortaagan waxaa laga yaabaa in markaa yidhi dee xoolaba ma hayo tira haddii gabadh xoolala lehda ka warra tumay noqonaysaa khadiija dabeetana anigaa kasoo dhaadhicinaya hadal noocaasay culimada soo raraan dabeetana way kusoo laabatay inay khadiijana ogoshahay marka iyada waxay isu muujinaysaa inay dhexdhexaad iyada ay ka minxisayso dabeetana sidii buu rasuulku ku aqbalay adeerkii buu u tegay abu aalib abu aalib buu u sheegay abu aalibna wuu aqbalay dabeetana waxay u tegeen aabbaheed riwaayadda saxdi waxaa odhanaysaa khuwaylid ibni asad ayaa loo tegey riwaayo kale waxay leedahay aabaheed wuxuu dhintay xilligaa loo iyo toban sano ka hor shan iyo toban sano ka hor ayuu dhintay ee adeerkeed ayaa bixinayay laakiin waxaa xoog badan aabaheed xilligaa noolaa aabaheed baa loo tegay aabaheedna si fiican buu bixiyey waxaa lagu meheriyey taqriiban kutubta taarikhda soo sheegayso labaatan halaad ayaa lagu meheriyey xilliga rasuulku uu guursaday calayhi salaatu wasalaam da'deeda khadiija radi allahu tacaala canha waxaa caana inay afartan jir ahayd oo kutubta taariikhda u badan riwaayad kaloo ibnu isxaaq uu warinaya waxay leedahay maya sideed iyo labaatan jir ayay ahayd ibnu xajar alcasqalaani sheekha muxadiska weyn isagu wuxuu aada iyo aada u xoojinayaa inay saddex iyo soddon jir ahayd oo wuxuu leeyahy waxaan u deliishanayaa dhacdooyin taariikheedna uu u deliishaday axaadiisna uu soo qaatay waxa intaba ka weyn gabadha afartan jir lagu guursadaa maxay dhali kartaa buu odhanaya ha gabadha afartan jir lagu guursadaa mid ama lababa hadday u badato marka inay lix dhasho iyadoo afartan lagu guursaday waa baciid buu leeyahy marka lix carruura maadaamay rasuulka u dhashay waxa weeyaan wuxuu ku tilmaamayaa inay saddex iyo soddon jir ahayd hadalkaasna macquul buu egyahay lixda carruura u dhashay waa laba wiil iyo afar dumar afar hablood waa qaasim oo ugu weynaa oo culimadu ay leeyihiin wuu waxoogay buu gaadhay ilaah iyo reeru fardaa fuuli karo marka dhowr iyo toban jiroo kale ayuu noqday cabdullaahi isagoo yar buu isagu dhintay oo dafliya ilmo yara afarta habloodna way waaweynaadeen islaamkana way soo gaadheen waana islaameen dhammaantoodna guryo yeesheen dhammaantoodna carruur bay ka tegeen laakiin waxaa la yaab leh saddex hablood rasuulka oo nool calayhi salaatu wasalaam ayay geeriyoodeen oo imtixaanaadka la imtixaamayo ee sawirkiisa la eegayo waxa weeyaan ruqaya umu kalsuum iyo zaynab saddexdu waxay geeriyoodeen rasuulka oo nool waxaa keliya umadkiisa ka haday qaybta ay khadiijo dhashay faadima waxa kaloo dee umadka laga jira ibraahim ibraahimna isla yaraan buu ku geeriyooday markaa dhammaan rasuulku wuxuu dhahay toddobay noqonayaan sala allahu calayhi wasalam saddex wiil iyo afar hablood lix baa ku dhintay isagoo nool ilintaa faadima ayaa ka hadhay iyaduna lix bilood ayay ka dambaysay kadib lix biloodna waa ay ka daba geeriyootay khadiija radi allahu tacaala canha fadli dheeraaday lahayd waxay ahayd gabadh mar walba u taagan inay rasuulka garab gasho xoolaheeda ilaahay ku anfacay gurigeeda ayuu rasuulku ku aqalgalay oo uu ku jiray shan iyo labaatankaa sanaba markay geeriyotay xataa wuu ku jiray markuu soo hijroodayna guriga waxaa la wareegay oo qaatay caqiil ibn abi aalib oo rasuulka ilmahyar ahaayeen ayaa gurigii la wareegay oo xalaashto iibsaday oo markaa gaal ahaa kadib uu islaami doonaa ilaa markii rasuulku maka qabsaday sanadkii sideedaad meeluu ku dawoobi waayey markaa rasuulka xageed ku dawaysaa rasuulku hal taraka lana caqiilu shay-an oo ninkii caqiil ahaa miyuu waxbaba nooga tegey wax walba u xalaashay markaa umu haani ayuu gurigeeda u hoyanayey oo inaanyartiya oo cali ibn abi daalib ay walaaliyiin ayuu intaaba u hoyanayay khadiija waxay gaadhay heer la yaab leh oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdo afar baa dumar ugu fadli badan khadiija wa faatima wa maryama binti cimraan iyo wa asiya binti musaaxim afartaasaa dumar ugu fadli badan wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo khayru nisaa'ihi maryam wa khayru nisaa'ina khadiija reer bani israa'iil dumarkooda maryama oo ummu ciisa ayaa ugu khayr badan innaga dumarkeennana khadiija radia allahu tacaala canha waxay gaadhay in ilaahay fariin salaana usoo diro qof dumara u fiirso qof dumara ayaa ilaahay fariin salaana ugu soo faraya wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimi markaasuu ya rasuul allah haadihi khadiija taasi waa khadiija macahaa inaa'un weel bay ku sidaa fiihi dacaamun aw sharaab ama cuntaa ku jirta ama biyo wax la cabo faida jaa'atka faqra'ii min rabbiha salaam ilaahay baa salaamaye salaan gaarsiin layaab ilaahay baa salaan soo diray iyadoo adduunka joogta waa maxay waxaana igu bishaaraysaa guri jannada ah oo aan lahayn min qasabin laa sakaba fiihi guri qasaba bimacnaa waxa weeya quraanada ugu bishaaree oo aan buuq iyo qaylatona lahayn saxulmada waxay leeyihin waxa loo weli guri bilaa qayla ah iyadaan rasuulka ku buuqin aljazaa min jinsi alcamal haadi iyo deganaan iyo khayr ayay muujisay siduu rasuulku u hadal hayn jirana waxay caaishata radi allahu tacaala canha intuu rasuulku dumar lahaa calayhi salaatu wasalaam midna kamaan masayrin midna kamaan hinaasin sidaa khadiijo uga hilaasay weligeena maan arag ba jir noloba kuma soo gaarin laakiin intuu rasuulku hadi lahayn jiray awgeed farabadnaantu hadi lahayay ayaa lagu hilaasay ba jir marka khayr aad iyo aad u fara badan ayay lahayd bacda rujuuci markuu soo laabtay bishahrayni laba bilood rasuulku min safratihi aaniya safarkii labaad tazawaja wuxuu guursaday bisayyidati khadiija wahiya alatii khatabathu iyadaana doontay dariiqada aynu sheegnay bay ku doontay وكان عمره أربعين سنة أفرت جربها وصي كتاب كانوا ليهاي وعمره صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرين سنة رسول الله شلها تنجر أيها وكان قبله مرتوحة متزوجة تمده قبي بأبي هالة وقد مات واحد قال وله ولد منها ويل بيقولها اسمه مجلس غيره هالة وقد أقامت مع الرسول رسول الله إلى جوتي وإلا نورين خمسة وعشرين سنة ولم يتزوج غيرها cid kalena lamu guursanin xataa twufiyat bacda rujuuci bishahrayni tazawaja wuxuu guursaday bisayidati khadiija waa khulaasada wa kaana cumru arbaciina sanatan bacda zawjiha abi haala wa labisat macahu waxay la joogtay hamsa wacishriina sana ee casharkayna ku xiga waxa weeye xukmuhu bayna qurayshin xukmuhu kala xukunku kala xukumay rasuulku bayna qurayshin qurayshuu xukumay fii wadci dhigitaanka alxajari اlaswad dhagaxa madow dhigitaankii la dhigayey ayuu ku kala xukumay fi lkhaamisati waalaaiina min cumri shan iyo soddon jirkiisii hadamad qurayshu qurayshi waxay burburisay alkacbata kacbada wajadadat waxay cusboonaysiisay bina'aha dhismay bay dib u cusboonaysiisay waqad ishtaraka macahum waxaa ka qayb galay sala allahu aleyh wasalam rasuulka fii binaa'iha dhismaheedu ka qayb galay wa kaana wuxuu ahaa yaxmilu mid la qaada alxijaarata dhagaxaanta maca ashraafi qurayshin qodobada quraysheed wa macahu waxa la socday camuhu adeerkii alcabaas wakhtalafat qurayshu quraysh waxaa isku qabatay fii man yaa yadacu dhigaya alxajara alaswada dhagaxa madow makaanahu uma deetana itafaquu waxay isku raaceen calaa an yakuuna inuu ahaado alxakamu garsoorku awala daakhilin ka ugu horeeya soo gala fi lmasjidi masaajidka min almasjid buu qoraya laakiin waa khada xagga madbacadda ah waa fi lmasjidi masaajidka ayaa soo gelay fa kaana wuxuu ahaa awala daakhilin kii ugu soo horgalay rasuulu llahi rasuulka ilaahay fafaraxat qurayshu bihi quraysh way ku farxeen wa qaaluu waxay idhahdeen radiinaa raalli baanu ku nahay bilamiini aaminka waa kii aaminka ahayoo raalli baan dhiban ku gona fa wadaca alxajara dhagaxii wuxuu saaray fii ridaa'in go wa dalaba wuxuu ka dalbaday min kulli ra'iisi qof kastoo madax dhaqameeda oo caaqila ama nabadoona ama reerkooda u guddooda an yumsika inuu qabto bidarafi min aridaa'i garab ee dhinac ka mida hareer inuu qabto go'a sibadeetana amarhum wuxuu amray birafcihi inay qaadaan ay dallacaan falamaa wasaluu bihi markay soo gaarsiiyeen ilaa mawdicihi meeshiisa akhadahu rasuulu rasuulkii baa ku qaaday biyadihi gacantiisa wa wadacahu wuxuu ku dhigay biyadihi shariifa gacantiisii qiimaha badnayd fasaala wuu suulay alkhilaafu khilaafkii bixukmihi xukumkii ku xukumay ayaa khilaafkii lagu waayay wa tacajabat qurayshu qurayshina waxay la cajabeen oo ay la yaabeen min quwati fikrihi fikraddiisa iyo maskaxdiisa awoodda badan ay la yaabeen kacbada ayaa xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu shan iyo soddon jirka ahaa dib loo cusboonaysiiyey waxaa lagu cusboonaysiiyey wax kala ma ahayn sidii nabiyullaahi ibraahim uu ku dhisay ayay ahayd oo dhagaxaan keliya ah salaxyo waaweynayso saaran oo aan dabada xataa u dhaxayn ayuun baabay ahayd oo dushana ka furan marka waxaa ku yimid laba hawlood ta koowaad waxay ahayd dushay ka furnayd xoolaha u nadraan ee loo bixiya kacbada oo gudahooda lagu urun jiray ayay tuugta u dhaceen say gurteen iyadoo taasi jirto ayaa haddana waxaasoo waxaa yimi daadad fara badan oo kacbadii qaybdhan la tegey oo jilciye dhismihii daetana quraysh way fikireen aynu dib u dhisno oo aynu dubinno daetana waxay ka wada hadleen waayayo maxaynu ku dhisnaa waxay yidhahaan xoolo daahira oo nadiifa mooyayaan xoolo kale lagu dhisin waxaad dareemaysaa xataa gaaladu inay kala yaqaanaan xalaasha iyo xaaraanta oo ay iska walaaqdeene ay og yihiin kollaba inay nijaas walaaqanaya waxay idhaahdeen xoolo hiba ah iyo qof dumaroo xulu waxay ka ganacsato iyo khamri midna yanaan la imanin iyo mid lasoo dhacay intaa midna yanaan ku dhisin xoolo nadiifa la keeno waa la soo ururiyey quraysh oo dhan oo tijaarada calbeed haysatay oo ganacsiga ugu taqa xoolaheedii xalaasha ahaa wuu ka yaraaday inuu kacbada dhisaba kacbada wada gaari waayo waxaad dareemaysaa dhaqaalaha haystaani inuu wada yahay wax xaaraana oo aan wanaagsanayn taadhow ku keeni doonta inay dhinac ka soo guuraan dhinac bay ka soo guurayaan xoolihii bay soo diyaariyeen markay xoolihii soo diyaariyeen ilaa haddaba yaa burburinayay waayo waxay ogaayeen in muddo shan iyo soddon sano ah ka hor badankooda ay wada ogaayeen inuu damacay abraha burburinta kacbada deetana wuxuu ku dhacay waa loogaa wuxuu ku dhacay waa loogaa deetana waxay ka khaafeen oy ka baqeen inay burburiyaan riwaayadda waxay sheegaysaa in nin kastoo islaam burburiyo taabo abeesa ay kaga soo baxaysa deetana markaa abeesada arkeen ayay dhinaca duca bilaabeen ilaahayo xumaan ma wadno ilaahayo waan wanaajinaynaa riwaayadahan aad iyo aad u xogganayn ayaa taa tilmaamaysa laakiin riwaayadka badankood waxay leeyihiin way ka haymadayseen markii hore oo ka baqeen markii dambe waxay yihi waliid ibnu mugiira oo khaalid aabihiya ayay war aniga igu daaya anigaa uga weyna hadday aniga wax igu dhacaanna ka jooga hadday wax igu dhici waayaanna dee inu burburino deenta waxaa dhacday weliid baa intuu qaaday dhowr dhagax ayuu dhowr dhagax ka tuuray laba saddex dhagax weli intaanu tuuro wuxuu leeyahy ilaahayow xumaan ma wadno ilaahayo wanaageedaan roobnaa ilaahay dib baan u dhasaynaa ayuu leeyahy yaa garnaa gacmo kuru taagay markuu saddex dhagax tuurayna gurigiisuu iska tegey waa lagu tijaabinayaa bal inuu nabad galo iyo inay qalladisamada kaga timaado deetana markuu subaxii soo toosay ayaa lagu soo dhaqaaqay waa la burburiyey jilibaa loo kala qaybsaday jilibadii quraysheed ayaa kala qaybsaday dhismaheeda dhismihii baa la bilaabay waxyaalaha cajaa'ibka ka dhacay waxaa ka mid ah oomkaa jaahiliinta ahaa ee gaalada ahaa waxa qaawanaanta la yidhaahdo dhibba umay aqoonin intay maryahoodii wada qaadan gooyaashoodii ayay dhagxaanta isaga dhigayeen iyaguna ay iska salaqsanayeen iyagoo sidii lagu abuuray ah wax la yaab leh oo aan qofna qof aanu sidaa weegeyn oo wax caadiya dabiici u ahayd deetan rasuulka oo markaa shadhay soo dejira oo adeeradii la guraya qaybta jilibkooda lagu qaybiyey ayuu cabbaas ku yidhi yabna akhi dhagaxaanta waa ku dhigayaana gorbahaaga ayay dhaawacayaan ee go-aaga isaga dhig iska bixiyo go-aa isaga dhig dhagaxaanta deetan rasuulku wuu ku fikiray dabeetana guntigiisuu furay markuu saa u furay ee uu siday saar garabkii ayuu duulay markuu duulay ee uu suuxay ayuu soo boday isagoo leh ridaa'i ridaa'i go-aygii go-aygii dabeetana waa isku xidhay dib buu ilaahay subxaana wa tacaala mar dambe kuma fikirin wax la nooca caadadaasna way socotay caadi bay wahayd xataa kacbada ku dawaafi jireen kacbada iyagoo qaawinta ay dawaafi jireen ilaa xilligii dambe abubakar sidiiq rasuulku usoo diray sanadkii sagaalaad oo la joojiyey waxay wadaanba maadaama ay jilibeeya dabaayar ku qaybsadeen waxay soo gaadheen heerkii xajarulaaswadka dhagaxa madow la dhigilaa waa dhagax qaaliya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jannada ka soo saaray oo uu keenay arlada oo la rabo qofka muslimkii inuu taabto ama uu dhunkado hadduu gaari waayona uu ishaaro dhagaxu iskii waxbuu tari maayo waa amar ilaahay waa amar eebe oo ilaahay leeyahay halayn hala taabto ama hala dhukado dhagaxa waxaa la caddeeyey rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam markii la soo dejiyey inuu ka caddaa caanaha caanuu ka caddaa fasawadathu khataaya ibni aadam duwilka iyo madowga imika odeerta waxaa madoobeeyey dembiga ibni aadamka culimada haraga caddeeyeen waxaa shahaadada haba aragnabaynaa qaybta gudaha ku jirta mar baa jirta qolyada shiica ah oo layla baadiniyadu ay qaateen oo ay la marnaayeen dhowr iyo toban sannadood siddeed iyo toban sannadood bay la marnaayeen oo baxay la tegey darigii la soo celinayaan arkay u leeyahay nin caalami deetana intaa hore ayuunbaa madowga inta dambe waa cadaankii ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala marka dembiga bini aadamka iyo khatartu leeyahay ayay tilmaamaysa maadaamay qabaa'il yihiin qabaa'il lafaan laga raac in la faano oo laysu maaratay laysu faano aad iyo aad bay u jecel yihiin inay isu faanaano isu baanaano qoloba ay sheegaan waxaanaanu qabanayo sidaanaanu samaynayo annagu waxaanaanu cerkeennulka haddaan doono waa kala qabanna qaar baa odhanaya saasaan u kala hayna waxay damceen inay qolo walbaaba faankeeda gashato xajarulaasudka cibaadada xataa faan laga dheeye qolo walbaa waxay idhaahdaan annagaa saarayna iyo annagaa saarayn qolo walbaa waxay soo akhriyaan macaasirtoodiiyo waxay isku faanin jireen kanaanu hayniyo kanaanu qaban jirnay kanaanu gaadhno waxay gaadhay in qir iyo qir laysku mari waayo waxay gaadhay markii dambe in hubka laysku soo gurto adeeg xaramna waanu joognaa kacbana waan dhisay qabeenna khayra waa qabeenna tallahi iyo waxa weeyaan ayaa laysula soo baxay markii dambe iyu waxaa arkay nin odaya oo la aba umaya ibnu lmugiira oo waliidkii hore walaaliyey aba umaya ibnu mugiira ayaa arkay tita waalayaa dhehen ninka ka ninkaa ugu horeeya baabu shayba ugu horeeya ka soo galaa kala aynu u dhiibana garsoorkeenna hayna kala xukumo maxaynu isugu dhibanayna nin cadli badan oo sabatalisa ayuu ahaa tiibay yeeleen waa la dhowray waa la eegay ilaahay wuxuu ka dhigay oo sharaftaa ilaahay siiyey nabiyina maxamed sala allahu aleyh wasalam inuu wixii la isku haysay isagu gacantiisa ku dhigo baleeg iyagu waxay ku qanceen uun inay isku dalacaan keliya walaagaas u gaarsiiyeen ayay ugu dhan tahay iyaga laakiin yaa gacantiisa ku dhigay ficlan waa nebigii ilaahay ummaddan ugu talagalay ayaa dhigay isagana xaq u leh hadday maanta mushrik dhigi lahaa sidii buu oli lahaa wixii mushriku dhiga abu jahl iyo keyrkii ayaa lagu dawaafi lahaa ilahay baabu ka ilaaliyey iyagu way soo dhaweeyeen laakiin yaa dhigay oo gacantiisa ku dhigay rasuulka calayh salaatu wasalaam markii uu soo galay way ku farxeen waayo waxay ogaayeen ammaanadiisa iyo cadaaladiisa wuxuu sheegayaa shalay caalimuu soo warinayey ayaa wuxuu leeyay marka soo galayba waxaa dhaha ataakum alamiinu kii aaminka abaa idin yimi wa kaani kii aaminka aha waxay ku dhow tilmaamaysaa inta ay wareegeen inta ay wareegeen waayo waxay aha oranayeen shan iyo soddon jirkiisii way ku farxayeen waa ka ninkii aaminka aha shan sano kadibna markuu diinta la soo baxay waxay u baadheen qaamuuska cayda waxalle waxay heli karayeen kadaab majnuun kaahin saaxir afaak asiib wax walbay ku akhriyeen markii horena way ku farxayeen macnaa waxa weeyaan diintu bay kula colooleyneen ismuu bedelin bal wuu ka soo wacnaaday iminkaabuu nebi yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ogaaday waxa la isku hayo ilaa haddaan ogaado waxa la isku hayo ma xukumi kartid waa inaad ogaataa fahantaa deetna wuxuu fahmay waxa la isku hayaaba inay tahay in la isugu faano dhagaxan deetna goob buu yihi keena waa la keenay riwaayadka qaar waxay go'aysi buu ahaa deetna intuu dhigay ayuu ayuu ayuu saaray isagu isagaa saaray deetna wuxuu yahay qabiil walba nin matalaya odaygii ugu weynaa nabadoonkoodii wuxuu qaad deetna way qaadeen markay la simeen meeshii la dhigayay isagaa gacantiisa ku dhigay aad buu la yaabeen waayo xalkaas wuxuu ahaa xal aad u xasiifa u caqli badan mid kale muxuu odhan lahaa allah waa dhagax uma qaybsamayo toban goorloo mar kala dhigi karo oo tobanka qabiil mar dhiga haddana qaad lama odhanaye fa maxaad samaysaa dee qoronu sii